Guddoomiyaha degmada Darkile Mudane Yuusuf Xudubey iyo Agaasimaha Guud ee Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Cabdirashiid Ibraahin ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay dhismo waddo isku xirto Dabakaaya Madow ilaa Macalinuur ee degmada Darkile ee gobolka Banaadir, taasi oo loogu talagalay in carruurta iyo ardayda kaga badbaadaan halista gawaarida isticmaasha waddadaasi. Dhismaha waddadan ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisayo shacabka degmada Darkile iyo maamulka gobolka Banaadir. Guddoomiyaha degmada Darkile Mudane Yuusuf Xudubey ayaa ka warbixiyay dhismaha waddada isku xirto Dabakaaya Madow ilaa Macalinuur ee degmada Darkile.
waddadan waa laami cusub hore laami uma ahayn laamigaas cusubna wuxuu kusoo kordhinayaa degmada Darkile ahmiyad aada u weyn walow ay waddadaanu ay ahayd waddo biyaha ay degaan laakiin haddii laami laga dhigo naruuro fiican laga heli doono dadki dadka degmada degtan waa tashteen guddoomiye diyaaray u yihiin horumar kastoo jiro inay ka qayb qaataan annaga ka maamul ahaan annaga ka maamul ahaan waxaan dadka shacabka u faraynaa maadaama waddo la dhisaayo guryaha ku jira waddooyinka in waddooyinka jiingadaha laga fujiyo guryaha jidadka ku jira jidadka ka baxaan laamiga markii la dhisaayo wixii caqabad ku ah haddana ha noqoto jiingad ha noqoto dhagax meel la dhigay waa ka qaadaynaa si aan usoo celina bilicda ciddii ciddii ka dhaga adeegtana mudan guddoomiye awamiirtan aan ku camal fali doona hadduu ilaah idmo agaasimaha guud ee howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cabdirashiid ibraahin maxamed ayaa sheegay in shacabka degmada dharkiiley baahi weyn u qabaan dhismaha waddadan waxaa soo gaaray horumarkii dalka ku dhiso hal doolar wejigiisa waraad waxay la daala dhacaysay amni xumo markay amnigooda xaqiiqsadeen iyagoo kaashanaya hogaanka degmada dharkiile iyo maamulka gobolka banaadir maanta waxay ku tallaabsanayaan feeskii labaad ayadoo jidkii horey qayb ka mida uu soo gaaray oo ka baxayay ecosotrol qaybtii labaad waddo labaatan ah oo runtii halbowlow ah isu socodka degmada dharkiiley iyo magaalo inteeda kale in saa kala dhagax dhigo taasoo ah laba kilomitir ballaceeduna yahay labaatan reer dharkiiley maanta waa cusub ayadu tahay maxaa yeelay waddadani waa waddo halboolaa haddana biyo degeen ah hadduu roobka dao meel loo mara aysan jirin isla markaana haddana caafimaad daba sabab u noqonaysa biyo hadday sii yaalaan saaka mudan guddoomiye dhagax dhigala wax weyn ayuu u tarayaa maamulkan degmada iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan isu socodka magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinka dambe waday dadaallo lagu horumarinayo dhismaha iyo bilicda caasimadda si caasimadda ula tartanto caasimadaha kale